بsم الlh الرحmn الرحيم الحمdu للh رb العاalمين وصلى الله وsلم وbارك عlى نبيinا mحمد وعlى آله وأصxاaبه أجمعين qال رحimه الله وينqasم الcلم أيضا إلى مفrd ومرkب calamku wuxuu u qeybsamaa أيضا أيضا waataan sal soo sheegnay waxaa أيضا loo isticmaalayo waa maxay taqsiimkii saddexaadaan maraynaa waa qeybintii saddexaad wa calam waxaa loo soo qeybiyey shaqsi iyo jinsi horaan usoo marnay haddana taqsiim labaad ayuu shiiku u qeybiyey ila smin wa kunyatin wa laqab taqsiimkan kii saddexaad wa qeybintii saddexaad wa wayanqasimu alcalamu aydan calamku wuxuu u qeybsamaa lagu noqoya ilaa mufradin mufrad ayuu u qeybsamayaa waa murakabin iyo murakab falmufradu ka zaydin wa hindin mufradku waa zayd iyo hindi oo kalow mufradku asiga waa waadix waa zayd iyo hindi iyo moxamed iyo axmed iyo wixii la mid ah waalmurakabu murakabku halaathatu aqsaamin saddex qaybood wey murakabun idaafiyun ka cabdillaahi wa cabdiraxmaan murakab idaafiya sida cabdillaahi iyo cabdiraxmaan oo kale wey wa jamiici alkunaa iyo kunyooyinka dhammaantood kunyooyinka dhammaantood ayaguna waa waa mudaaf yacni tarkiibkoodu waa tarkiib idaafiya kunyo dham taas waa maxaa yeeley kunyadu waxaa lagu bilaabanayaa abya um soo maaha wixii ka dambeeyana waa loo idaafeynayaa umu cabdillaah umu waa mudaaf cabdillaah waa mudaaf ilayhi abu cabdillaah abu waa mudaaf cabdillaahi waa mudaaf ilayhi abu bakrin waa kadalika kunyo walba waa tarkiib idaafiya ayay tarkiibsan tahay macnaha waa la isku idaafeeyey walmurakabu murakabku halaathatu aqsaamin saddex qaybood ayuu noqon ayuu u qaybsamaa murakabun idaafiyun ka cabdillaahi wa cabdiraxmaan wa jamiici lkunaa iyo kunyooyinka dhammaantood wa murakabun masjiyun waa kan labaad waa mid murakab ah tarkiibkiisuna uu yahay masji masji waa maxay waa khaldi isku dhex dar wa yacni waa mid la isku daray wa ka baclabaka wa xadra mowt wa xadara mowt wa siiba weyhi tarkiibkan tarkiib masji baa lihaha wa murakabun isnaadiy iyo murakab isnaadiya ka baraqa naxru wa shaaba qarnaaha almurakab waa saddex qaybood kelimadda almurakab maxaa laga wadaa waa mid laysa saaray murakabku waa mid laysa saaray muxuu iska saaran yahay imaa in idaafo uu isku saaran yaho la isku tiiriyey waa imaa isasaarkiisa inuu yahay laba kelimadood oo la isku daray waa imaa isasaarkiisa inuu yahay isnaadi isnaadi waxaa laga wadaa ficil iyo faacilay ahayd markeedii hore jumlo la isku tiirinaya ayay ahayd kadibna magacaa loo bedelay tarkiibkaas isnaadi baa layihaha ficilka darbiga maala daraba zaydun markii la yihaha yaa loo tiirinayaa yaa zaydaa loo tiirinayaa soo maaha idan alisnaadaa meesha ku jira oo tiirintii ah tarkiib isnaadiya sidaasaa loo yihi midkaana tarkiibaadka marka saddexdaas qayb ayay u qaybsamaan walmurakabu halaathatu aqsaamin murakabun idaafiy murakab tarkiibkiisa uu yahay idaafi yacni mudaaf iyo mudaaf ileyhi u iska saaran yahay sida cabdullaahi iyo cabduraxmaan waxay iska saaran tahay cabdi iyo allah laakiin waa idaafo waaye tarkiibka noocaana tarkiib idaafiya baa la yihahdaho labadan isim waa laisku tiirinaya yani waa la isku idaafeynaya oo cabdi waa mudaaf allahna mudaaf ilayhi waa wa jamiici lkunaa kunyooyinka dhammaantoodna waa sidaas kunyo walba tarkiibkeedu tarkiib idaafiya waa kunyo walbana waa murakab kunyo aan murakab ahayn ma jirto ila kunya sideedaba tacriifkeeda waa soo marnayo waa wixii ab yo um lagu bilowdo ab yo um haddii lagu bilowdona waxba loo tiirinayaa soo maaha waxaasi loo idaafeeyo iyo ayada mudaafi mudaaf ileyhi bay isku noqonayaan tarkiibkaas waa macruufaan u maleyna waa tarkiibka idaafiga ah kan labaad waa midka masjiga ah masji waa maxay bimacna alkhald waa isku dar laba magacay kala ahaayeen hal magacaa laga soo saaraya lababa magac ayagoo kale ah ayaa waxaa laga soo saarayaa hal magac sheikhu saddex tusaale u sheegay baclabaka bacla iyo baka bay ahayd waa soo marna hadda ka hor bacla baka bacla iyo baka markii la isku daro maxaa soo baxaya baclabaka ayaa soo baxaysa asalkuna waxay ahayd nin magaciisa iyo sanamna magaciisa ninkaa iyo sanamkaa magacoodoo la ysku geeyay ayaa tuuladii uu ninkaasi ka soo jeeday ama uu odaga u ahaa lagu magacaabay waa ninkii tuulada aasaasay iyo sanamka uu caabudaya oo tuuladaas laga caabudaya labadoodii hal magac laga dhigay markaas waxay noqotay baclabaka waa qaryatun fi shaam waa qaryo shaam ku taalla baclabaka idan baclabaka hadda waa hal magaca magacna waxay u tahay tuuladaas ku taalla shaam asalkeeduna bacla iyo bakay kale ahayd tarkiibkaasi waxaa leeya waa tarkiibun masjiy waa tarkiib masjiya xadara mowt ayadana asalkeedu muxuu ahaa xadara iyo mowt laba kelimaday kale ahaayeen waa las waa laysku daray hal ma yacni gobol yaman ka midana waa loo bixiyo magac iyo calama looga dhigay markaasi waxay noqotay xadara mowt tarkiibkan isna tarkiib masjiya wa tusaalaha saddexaad oo sheikhu sheegay waxaa waaye wa siibaweyhi labada hore iyo siibaweyhi waxay wadaagaan inay yihiin tarkiib masjiya dhammaantood laakiin labada hore waa tarkiib masjiya oo lagu khatimay bikayri weyhi waxaan weyhi ahaynaa lagu khatimay siibaweyhna maxaa lagu khatimay waa tarkiib masjiya oo weyhi lagu khatimay halkaasay ku kala duwan yihin xagga icraabtuna oo ku kala duwanaanayaan baclabaka iyo xadra mowt maxay yihiin xagga icraabta yaa maa laa yansarif waay oo waxaad leedahay marartu bibaclabaka ayaad leedahay marartu bixadra mowta dhihi mayse bixadra mowtin dhihi mayse sababtoo ah waxaa ku jira tarkiib maxaa la socda tarkiibkaasi maca alcalamiya waa magacyo magaalo waa waayahay siibaweyhi laakiin waa ka duwan yahay tarkiibka masjiga ah ee lagu khatimo biweyhi lagu khatimo oo sida siibaweyhi oo kale ah waxaa lagu waa la bineeyaa waxaana lagu bineeyaa cala alkasri abadan weligiis kasradaasuu ku bis ku bineeysnaanaya waxaad leedahay jaa-a siibaweyhi ra-aytu siibaweyhi marartu bisiibaweyhi mar walba waa mabniyun cala alkasri markuu faacil yahay muxuu noqonayaa fii maxali rafcin faacil baad leedahay ra-aytu siibaweyhi waa mabniyun cala alkasri fii maxali nasbin mafcuulu bihi marartu bisiibaweyhi mabniyun cala alkasri fii maxali jarin oo ba-daas buu ku jaran yahay soo ma jeedi mar walba wuxuu noqonayaa mid lagu bineeyo cala alkasri binaagu wuxuu ahaa soo maaha lusuumu aakhiri lkalimati xaraka soo maaha ow sukuun labada mid inay aakhir kelima laasimto hadda kasraa laasimaysa siibaweyhi siibaweyhi waa mabni tarkiibka masjiga ah ee weyhi lagu khatimo waxaa lagu bineeya cala alkasri kasradaasaana laasimaysa fii jamiici alaxwaal xaaladaha dhammaantood siiba weyhi asaga tarkiibkiisa waa siiba iyo weyhi ayuu iska saaran yahay siiba iyo weyhi labada kelimadu iska saaran yahay waa laqab loogu laqabeeyuu iska lahaa imaamu naxwiyiin camar magaciisa waxaa la yihahdaa camr magaciisa siiba weyhi ma aha siiba weyhi waa laqab kunyadiisa abubishrin baa la yidhaahdaa siibaweyhi waa kelima farisiya ma aha kelimad carabiya ma aha asalka kelimadan waa kelima farisiya siibaweyhi nin carabiya ma ahayn carabna uma dhalan ee wuxuu ahaa nin farisiya farisna waa acaajim waay waa acaajim marka siibaweyhi kelimadan kelimad farisiya waa siiba luqada farisiyada siiba waxaa loo yaqaanaa tufaaxa siiba waa tufaaxa luqada farisiyiinta dhexdooda weyhina waa raa'ixada waa udgoonka iyo carafta marka siiba oo tufaaxi ah iyo weyhi oo raa'ixadi ah ayaa tar les yacni waxaa laisdhexgeliyey tarkiib masji ah markaase waxay noqotay siiba weyhi maxaa loogu bixiyey qaar waxay yidhaahdeen hooyadiisa markuu yaraa ku ciyaarsiin jirtay sidaas oo waxay dhihi jirtay siibaweyhi siibaweyhi asagoo yarihiisa ku ciyaarsiin jirtay ayadoo markaa wiilkeeda ku ammaanaysa inuu usoo carfayo sida tufaax oo kale raa'ixata tufaax waxaa kaloo la yidhi raa'ixadiisa ayaa waxay ahayd midlu raa'ixati tufaax udgoonkii caraftiisa wuxuu shabahay carafta carafta tufaax oo kaleoo saasaa loogu bixiyena waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waxaa loogu bixiyey kaana yuxibu shama atufaax wuxuu jeclaa inuu carfiyo tufaaxa oo tufaaxuu aada u carafsan jiray markaasaa la yidhi siiba weyhi sidaasaa siibaweyhi ugu baxday waa la yidhi waxaa kaloo la yidhi waxaa siibaweyhi loogu bixiyey kaana latiifan mila tufaax nin jilicsan oo dadka u jilcan buu ahaa oo sida tufaaxii oo kale ah tufaaxa fawaakihdooda fawaakihda la isticmaalo kuwa ugu wanaagsan oo kamid yaho la jecel yahay ay dadku jecel yihiin sidaasoo kaloo ahaana waa la yidhi calaa kulli xaal asbaabay ugu baxday intaasoo qowlba waa ku jirtaa laakiin laqabkaasi muxuu noqday miduu ku caanbaxay walidaalika hadda siibaweyhi haddii la sheego cid kale may ku dhacaysaa qofaan asiga ahayn ku dhici mayso magacaa siibaweyhi cid kaleba looma yaqaan haddii xataa qof kale siibaweyhi lagu magacaabo waa in si gooni loo sharxo la yihahda siibaweyhigan kii imaamka aha ma ah waa in la yihahdo gooni loo saaro ilaa haddii magacaaba la sheego qof walba waxaa kusoo dhacaya imaamu naxwiyiin siweyga la sheegaya inuu yahay imaamkii naxwiyiinta inuu yahay marka kelimadan siiba iyo weyhi tarkiibkeedu waa tarkiib masji ah oo siiba iyo weyhi oo laysku daray wa idaafo ma aha waa la isdhexgeliyey hal kelimada laga soo saaray idaafada hal kelimad miya ya idaafo laba kelimad waay mudaaf iyo mudaaf ileyhi kala yihiin tan laakiin sidaa maaha hal kelimada laga soo saaro hal magacaa laga dhigay wa murakabun isnaadiy midka saddexaad waxaa la yihahdaa murakab isnaadiya isnaadi maxaa loo yidhi isku tiirinta waay macnaha wuxuu ka kooban yahay laba kelimadood oo la isku tiirinayo laba tusaale u keenay sheikhu raximah ullah baraqa naxru wa shaaba qarnaaha labada tusaale u keenay baraqa naxru waa laqab nin laqabkiis waayo baraqa naxru baraqa waxaa iftiimay naxruhu dhuuntiisa dhuuntiisaa iftiintay waxay yidhahdeen ninkan waa nin bariiq ku lahaa dhuunta bariiq waa iftiin gooniya yacni iftiin ayaa dhuun dhuunta ku lahaa oo dhuuntiisaa si gooniya waxay ahayd meel uga cad oo uga iftiin badan jirkiisa inta kale saa darteeda waxaa loo yihi baraqa naxru laqab ku dhegay noqoto markii dambe markaasaa waxaa leeyahay jaaa baraqa naxru baraqa naxruhu baa yimid ayaa leeyahay ila hal magacay noqoto tarkiibkaas waxaa la yihahdaa tarkiib isnaadiya asalka baraqa naxru maxay ka koobnayd waa jumla ficil iyo faacil ka kooban laakiin hadda jumladii ficil ee faacilka ka koobneedoo isla socotaa magac laga dhigay jumladii ficli faacil ka koobnayd ee la isku tiirinayay ila ficilka faacilkiisa loo tiiriyaa ayaa waxaa laga soo qaaday hal magac markaasaa waxaa leedahay jaaa baraqa naxru shaaba qarnaaha shaaba waxaa ciroobay qarnaaha labadeeda gees yacni timaheeda geesaheed timaha geesahooday cero ku yeelatay w madaxa geesihiisay cero ku yeelatay naagu markaa tilmaamaya uu leeyahay shaaba qarnaaha markii dambena laqabayba naagtaasi u noqoto waxaa la yidhi shaaba qarnaaha laqab ku dhegay noqoto shaaba qarnaaha ayadana maxay ka kooban tahay waa ficil iyo faacil waay qarnaaha faacilkii aawe aawe calaam aawe rafcadii a ku qadaran tahay rafcadu waa ku qadaran taha haya adiga a tasniye waay qarnaha waxaan ihi sooma waa laba gees qarnaha waa tasniyatu qarnin qarniga waa gees geeska kale markii loo geeyo maxay noqonaysaa markaad tasniyeynaysid qarnaa baa leeda qarnaaha labadeeda gees waa qarnaa waa mudaaf haadaasna waxay noqonay mudaaf ilayhi marka qarnaaha waa faacilkii calaamadda rafcadana waa alifta jumladaas ficil ee faacil ka koobnayd ayaa waxaa la yidhi waa magac tarkiibkaasi maxaa leeyahy waa tarkiib isnaadiya waxaa la mid uusan shiiqu sheegin ta'abata sharan nin magaciisa ahayd ta'abata sharan laqab ku dhegay waaye nin ka mid ah sacaaliigtii carabta yacni qolooyin duurgal ah oo wuxuu ka mid ahaa seefahooda iyo warmahooda inta qaata duurkaas ku jira oo qabaa'ilka weeraro oo xoolaha dhaco oo tuugaa shuftay ahaayeen qoladaasuu ka mid ahaa ninkan ta'abata sharan waxaana ugu baxda baa la yidhi ta'abata sharan gurigiisa intar dad yimaadeen ayaa waxaa la yidhi aawa ninkaagi xaaskiisa waxaa la weydiiyey ninkii aawe markaasay tidhi ta'abata sharan fa kharaja shar ayuu kilkisha gashtay kadibna waa baxay bay tiri sharuu kilkisha gashtay waxay ka wadaa seeftii u kilkisha gashtay seeftu ilan shar waa waa lagu dagaalamaa ta'abata sharan bay tiri ta'abata waa ficil faacilkiisa aawe sharan maa faacil noqonaya waa damiir mustatira taqdiiruhu huwa waxa yani ficilka taabudkaa samaynaya waa ninkii sharan waa mafcuul bihi waa idan jumladan ta'abata sharan ninkii la qabay u noqotay waa ku caanbaxay markii dambea magaciisa lama sheegay waxaa leeyahay ta'abata sharan jaaa ta'abata sharan taasuu ku caanbaxay maxay la mid tahay shaaba qarnaha iyo waxay la mid tahay baraqa naxruhu bay la mid tahay tarkiibkan waxaa la yihahdaa tarkiibun isnaadiy see loo icraabayaa asiga mar walba xarakatu lxikaaya la icraabaya yacni waxaa leeyahay jaaa baraqa naxru baraqa naxru waxaa leedaha waa faacil waa marfuuc wa calaamatu rafcihi damatun muqadarat calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya xarakada xikaayada waa sida jumlada loo soo naqliyey wa waxmaa laga bedelay idan xarakadii lasoo naqliyay ee sidooda loo soo raray xikaayada ahayd ayaa waxay ka mashquulisay xarakadii rafcada ayay meesha ka mashquulisay xarakatulxikaaya la yihahdaa waxaa la mid a shaaba qarnaaha ayadana sideeda iskugu icraabaysaa calaamadda rafcadana mar walba maxaa diidaya inay calaamadii rafcada soo daahirto yaa diidaya xarakatulxikaaya diidaysa ilan jumladu sideeda iswadata oo xarakaadkeeda waxba laga bedelin ayaa faacilkii noqonaysa ra-aytu ta'abata sharan waa la mid ta'abata sharan sharantan fadxada saaran miyaan leenahay waa mafcuulkii nasbadiisa fadxadiisii la dhihi maayo ta'abata sharan war iswatay ahay jumlo iswadatay ahay waxaan leenahay waa mansuubu calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba ishtiqaalu lmaxali bixarakati alxikaaya xarakatu lxikaaya diiday boosku wuxuu ku mashquulsan yahay xarakatu lxikaaya xikaayadu waa maxay waa wixii lasoo naqliyey waa waa wixii lasoo naqliyo warkii oo iswato xarakaadkiisa waxba laga bedelin ayaa magac laga dhigay sidaasaana loo soo naqliyey tarkiibkan waxaa la yihahdaa marka tarkiib isnaadi tarkiibaadku marka saddexdaas qeyb ayay u qeybsamaan mid isnaadiya mid idaafiya iyo mid masjiya tarkiibka masjiga ah icraabtiisa waa soo marnay haddii weyhi lagu khatimana waa la binaynayaa haddii bikayri weyhi lagu khatimana maalaa yansarif uu noqonaya soo waadix maankaas icraabtiisa kan isnaadiga ahna asigana waa soo sheegno waxaan idhi xarakatulxikaaya mar walba lagu icraabaya calaamadda rafcada iyo midda nasbada iyo midda khafdada intaba maxay noqonayaan muqadaray noqonayaan saddexduba muqadaray noqonayaan mar walbana waxaa laleeyahay booska waxaa ku mashquulay xarakatulxikaaya waxaa soo haray tarkiibka idaafiga ah sida cabdullaahi iyo cabduraxmaan ayagu xaggee ku dhacaysaa icraabta ma juska koowaadey ku dhacaysaa mise juska labaad ya juska labaaday ku dhacaysa juska koowaad ay ku dhacaysaa ka labaad ma kan labaad mar walba mudaaf ileyhi waa kan labaad mar walba waa mudaaf ileyhi ilan laba qayboodoo ka kooban yahay tarkiibka idaafiga labada qayboodoo ka kooban yahay tan hore keliya ayay icraabta ku dhacdaa icraabta waxaan sheegayaa isbedbedelka uu caamilku keenayo qaybta hore keliya ku dhacaysaa qaybta dambe mar walba maxay noqonaysaa mudaafu ileyhi waaye mar walba waa majruur waxaad leedahay jaaa cabdullaahi ra-aytu cabdallaahi marartu bicabdillaahi jaaa cabdullah aawa faacilkii cabdudaas waxaa leeda waa faacil waa marfuuc calaamatu rafcihi damatun daahiratun fii aakhirih cabdu waa mudaaf allaahi waa mudaaf ilayhi ra-aytu cabdallaahi cabda maxaan leenahay waa mafcuulu bihi waa mansuub wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu fii aakhirih cabda waa mudaaf allaahi waa mudaaf ilayhi marartu bicabdillaah cabdillaahi waa majruur cabdi waa majruur wa calaamatu jarihi kasratun daahiratu fii aakhirih cabdi waa mudaaf allaahi waa mudaaf ilayh kuwa kaloo dhanna dariiqaasaa marinaysa jaaa abuu bakrin ra-aytu abaa bakrin marartu biabi bakrin bakrin mar walba muxuu yahay mudaaf ileyhi waa waa yahay jaaa abuu bakrin markii la yidhaahdo abuu bakrin waa abuudaas waa faacilkii calaamadiisa rafcadu waa maxa waa alwaaw sababtu waa maxay waa ismun min alasmaa'i alkhamsa waa ismun min alasmaa'i alkhamsa abuu waa mudaaf bakrin mudaaf ileyhi saasaan len ra-aytu abaa cabdi abaa bakrin ra-aytu abaa bakrin abaa waa abaadaas maxay noqonaya waa mafcuul bihi calaamada nasbadana waa alأlif alasmaaء اlkhamsa fii xaalati nasbi calaamada nasbada alif ay soo ma abaa waa mudaaf bakrinna waa mudaaf ilayh wahaakada tarkiibka idaafiga ah icraabta mar walba juska koowaadaa qaadanaya juska labaadna mar walba muxuu noqonayaa mudaaf ilayh noqonaya qaacido guud waay juska labaad mar walba mudaaf ilayh waay icraabtuna juska hore keliyay ku dhacaysaa waaya sheikhu marka tarkiibaadkaas sidaas u tarkiibiyey waxaa jira tarkiib kale kutubada qaarna waa ugu tegi doonaa oo tarkiibulcadad la yidhaahdo tiro la isa saaro tarkiibulcadadaa la yidhaahdo tarkiibulcadad waa tirada la isa saarayo axada cashara halaaثata cashara arbacata cashara khamsata cashara sitata cashara sabcata cashara hamaaniyata cashara tiscata cashara tarkiibkaasi tarkiib cadadaa la yhaha tarkiib cadad maxaa loogu bixiyey waa tiro cadadku tiro waa muxuuna iska saaran yahay laba qaybood iska saaran yahay markii laga reebay itnaa cashara itnaa cashara waa labaiy toban soo maa iyada laftirkeeda itnaa iyo cashara iska saaran taha markii itnaa cashara laga reebo inta kale waa mabni markii itnaa cashara laga reebo inta kale waa mabni itnaa cashara laakiin waa mucrab itnaa cashara ayado waa mucrab laakiin inta kale waa mabni waa la bineeya insha allah kitaabada qaarna waa ugu tegi doonaa tarkiibkaasna waxa la yihahda tarkiibu alcadad ayaa loo yaqaanaa tarkiib alcadad ayaa loo yaqaanaa sheikhu raximah allahu tacala halkaas wuxuu uga baxay marka alcalam saddex qayboodoo hadda calamka soo qeybiyey saddex jeeruu soo qeybiyey shaksi iyo jinsi waa usoo qeybiyey ismi iyo kunya iyo laqab waa taqsiim labaaduu saas usoo qeybiyey marka saddexaad muxuu u qeybiyey mufrad iyo murakab ayuu u qeybiyey saddexdaas uga kaaftooma taqsiimka culammada qaar waxay ku daraan taqsiim afaraad oo waxay leeyihiin wuxuu kaluu leeyahay almurtajal walmanquul almurtajal walmanquul calamun murtajal iyo calamun manquul almurtajal waa calamka ama magaca ku caanbaxay amaba loo dejiyey magacnimo keliya magacnimo keliya loo dejiyey waxaan magac ahayn oo ka hor loo isticmaalana maba jirin calamkaasi waxaa la ihahdaa murtajal calamnimadaasi ayuu yani marka horeba carabi ay u dejisay waxaan calam ahaynna looma isticmaalo sida maalan magaca cumar oo kale cumar carabtu waxaan magac ahayn uma isticmaalin waa calam keliya calamnimaana loo dejiyey magaca noocaasa maxaa la yihahdaa murtajala la yihahdaa murtajal macnaha waxaa loola jeedaa waa mid la bilowday oo magacnimadaas lagu bilowday wax magacnimo ka horeeyey oo loo yani lagu magacaabi jira ama loo isticmaali jirana ma jiro qeybta labaadna waa manquul waa mid lasoo naqliyey kelimada manquul maxaa ka fahmaysaa almanquul waa mid lasoo naqliyey haddii la yidhaha waa lasoo naqliyey meelaa laga keena sooma meelaa laga keena macnaheedu waxa waaye magacnimada waa loo soo naqliyee macno kalow lahaa oo aan magac ahayn markaas ka hor markaas ka hor macno aan magac ahayn ayuu lahaa kadib a magac magac laga dhigi walidaalika weli magacna waa loo isticmaalaa macnihii kalean magac ahaynna waa loo isticmaalaa tusaale ahaan waa mansuur oo kale magaca mansuur luqada carabiga kelimada mansuur magaca looma isticmaali jirin asalka waa kelimad macno leh macno kale leh waxaa leedahay alxaqu mansuurun xaqu waa mid loo gargaarayo alxaqu mansuurun nuuniyada ibn اlqayim raximah اllah waxaa ku jirta alxaqu mansuuru wamumtaxanu falaa tacjab fahadihi sunaة الraxmaani alxaqu mansuuru wamumtaxanun xaqu waa mid loo gargaarayo haddana la itixaamayo xaqu itixaanna waa la kulmaya nasri iyo gargaarna waa helaya alxaqu mansuurun waa mid loo gargaarayo mansuur hadda macnaheedu waa mid loo gargaaraya soo maha kadibna muxuu noqday asigoo sidaa macnihiisu yahay oo mansuur loo isticmaalo wixii loo gargaaro ayaa waxaa laga dhigay calam baa laga dhigay hadda waa lala baxaa soo maha magaca mansuur waa lala baxaa waxaa la mida fadl alfadl waa gallad daalika alfadlu min allah asalkii fadli iyo gallada loo isticmaali jiray kadibna maxaa loo maxaa loo isticmaalay calan baa loo isticmaalooo saxaabada waxaa ka mid ahaa alfadl ibnu cabaas oo wuxuu la dhashay cabdullaahi ibnu cabaas fadl ibnu cabaas wuxuu la dhashay cabdullaahi ibnu cabaas calan buu noqday marka horena wuxuu ahaa waxaan calam ahayn baa loo isticmaali jiray oo wuxuu ahaa masdar waayahay waxaa la mida muxamed muxamed intaan calam laga dhigin ka hor isticmaal ma lahaa fii luqati اlcarab isticmaal waa lahaa muxamed waa mid la mahdiyo waxaad dhihi kartaa qofka anta muxamadun adiga waxaa tahay mid la mahdiya adoo ula jeedin magac magacaaga maxameda lagama wado waxaa leedahay anta muxamed adiga waxaa tahay mid la mahdiyo muxamed waa mid la mahdiyo wa magacnimada ka hor macno kalea loo isticmaali jiray fii luqati alcarab kadibna muxuu noqday magac ayuu noqday asmaada noocaasa maxaa la yidhaahdaa asmaaun manquula calamkaani marka waa calam manquula w aclaamtan waa aclaam manquula manquula waxaa laga wadaa macno horey lahaayeen baa laga soo naqliyey calamaa laga dhigay qeybtii horena maxay ahayd almurtajal calamku marka wuxuu u qeybsamaa calamun murtajal wa calamun manquul calam murtajal maxaa loola jeedaa waxaan calaminimo ahayn looma dejin carab waxaan calam ahayn uma isticmaalin oo hadda kelimadda ama magacan cumara ma dhihi karno cumar carab ka hore waxay u yaqiineen macnahaasi macnahaas ma jiro waxay cumar u dejiyeen inuu magac noqdo waxaan calaminimo ahayn looguma talagelin magaci noocaasa oo calaminimo mooyaane wax kale aan loo dejin waawaa murtajal magicii calamnimo loo yani aan loo dejinina asalka macno kale uga horeeyey kadibna calam laga dhigay wuxuu noqonayaa manquulu noqonaya waxaa ka mid ah asmaada manquulada ah magaca xasan manquul waay oo waxaad leeyahay rajulu xasanu waa nin wanaagsan intuusan magac noqon ka hor xasanku waa wanaag soo kuma araga kitaabada xadiidun xasan xadiidkan waxa le waa xadiid xasan xadiidkan magaciisa xasan la yidhaha ma ah xasan waa daraja oo xadiidku leeyahay darajadaas markii la macneeyo waxaa loola jeedaa waa xadiid wanaagsan saxiixa waa ka hooseeya daciifna waa ka sareeya kadibna muxuu noqday magacaasi xasan wuxuu noqday calam calamkaasi waa maxay waa calam manquul ah maxaa yeele asalku wuxuu lahaa macno kale kadibna calamaa laga dhigo taa waa la fahma umaleyna marka calamun manqu calamun murtajal wa calamun manquul waa qismi afaraad oo calamka culummadu ay u qeybiyeen fasligii calamka waa noo dhammaaday wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin